wasiirro ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo weliba maamul goboleedka koonfur galbeed oo ay wehelinayaan safiirada kenya iyo etoobiya ayaa shalay booqday goobta ay ku dhacday diyaaraddii shirkadda african express oo dhacday isniintii islamarkaana ay ku dhinteen lix qof haddaba wafdigan uu hogaaminaya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad omar ayaa uu wasiirku khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf isagoo ka hadlaya waxa ay goobtaasi ku soo arkeen
bismillahi raxmaan raxiim haaruun aad baan kuu salaamala marka hore waxaan aada uga xumahay una tacsiyadeynaya geeridu ku timid allah u naxariista ee dadkii saarnaa ee diyaarad ku dhacday berdaale afartii bishii may laba kun iyo labaatankii diyaaraddaas muqdisho ayay ka tagtay waxay tagtay baydhabo baydhabo ayay haddana kasii baxday berdaale ayay aaday waxayna diyaaraddaasi ku dhacday meel air stripka berdaale u jirto dhowr mitir ayay diyaaraddaasi ku dhacday waxaa ku dhibmatay lix qof afar qof oo soomaali ah afar qof oo kenyaati ah raali noqo iyo laba qof oo soomaali ah ayaa meeshaas ku dhimatay hal qof deegaanka ayaa lagu duugay shanti kalena way yaalaan afar kenya ayaa la geyn doonaa hadduu ilaah ka raali noqdo marka allah u naxariista intuu ku dhimatayna waan soo aragnay siinkii waxaan isla soconnay oon israacnay investigatorska oo baaritaanka diyaaraddaasi ku takhasusay oo ku howlan dad soomaali ah civil aviationkana way nala socdeen waxaa kaloo nala socday safiirka dowladda kenya u fadhiya soomaaliya iyo safiirka dowladda ethoobiya u fadhiya soomaaliya intaba way nala socdeen way waan isla soo aragnay waxaan la kulanay dadkii meeshii joogay meesha la yidhaahdo siinkii ama meeshii uu shilka ka dhacay waan soo aragnay waa lasoo xiray mar hore ayaa la secure gareeyey inuusan qofna oo meeshaasi soo geli karin ama imaan karin wax alla wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa annagana reportigeena waan soo diyaarinay iwitnesskii waa lasoo arkay marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee kenya iyo etoobiya iyo ay iyagana nagu soo biiraan aan sameyno baaritaan daah furan si aan familiskii iyo dowladihii dadkii dhintay allah u naxariistay iyo diyaaraddii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay ay dhacaan marka shalay oo dhan maalintii oo idil halkaas ayaan joognay reportigana insha allah tacaala waan ku dhex jiraa waana soo saari doonaa sida ay wax u dhaceen hadduu ilahi karaal
waa gartay siday wax u dhaceen marka laga hadlayo ilaa hadda maxaa idinka baxay
ilaa iyo hadda waxa aan idinla wadaagi karno aanan ahayn wax dadku ay sheegeen waxaa weeyaan in diyaaraddaasi dhacday ayna ku dhacday airstripka bardaale meel waxyar u jirta mar dhulkana u dhoweyd xilliga ay dhacaysay iyadoo dhulka u dhow ay dhacday halkaasna ay diyaaraddina ku burburtay lixda qof ee saarnaana ay ku dhinteen sababta keentay dhicitaanka diyaaradda waa tan aan ku howlannahay iyada oo tafatiran insha allah tacaala waxaan rabnaa sida ugu degdegsiyo badan inaan aan dadku usoo gudbino laakiin marka hore shaqada ay qabsadaan dadkii ku takhasusay baaritaankan oo ka kala socdo saddexda dowladeed ee hadda soo sheegna
su-aashu waxa weeyaan diyaaraddu ma waxay u soo dhacda cilad mise wax dhulka laga ganay
taas waa tan u baahan in saddexda dowladood go-aan rasmi ah oo baaritaankii kasoo baxay uu ku caddeynayo in aan soo saarno insha allah tacaala markaan ogaano sida dhabta ah speculations tira badan way iska jiraan dad dhulka jooga oo wax sheegi karo oo hadal sheegi karo way jiraan laakiin ilaa aan ka helno maxaa la yidhahdaa voice recorderki ilaa aan ka helno iyo black boxki ilaa aan ka helno oo wixii aan si toos ah oo cilmiyeysan aan usoo saarno oo hadalkii la isweydaarsanayay wixii dhacay aan helno ma rabno runtii inaan ka hor dhacno baaritaan hadda socda ma la helay balaa sanduuqii madooba iyo voice recorderkii ama recordkii duubayay expertskii nala socday meesha waan wada tagnay wayna tuseen meesha way ku kala jiraan labadaasba oo u eg ilaa ay hadda inuusan damage gaarin oo meesha uu ku jiro laakiin waa keliya qayaas ma caddayn karno waxaan sugaynaa expertska kenya iyo etoobiya nooga imaanaysa innaga oo isla jirna oo baaritaanka iskula jirna aan meeshaas ooga soo saarno labadaa shay ee muhiimkiinoo ah marka si aan transparent u noqono waxaan rabnaa inaan isla soo saarno kadibna analysiskiisana aan isla sameyno hadduu ilahi tacaala noqdo
sida ay sheegeen saraakiil kala duwan meesha waxaa ku sugnaa ciidamada etoobiya qaarkood waxay si gaara u sheegayaan ciidamada etoobiya inay lo ku leeyihiin ciidamada etoobiya madaxdooda markaad la hadasheen oo markhaati ahaan goobjoogayaal ahaan aad u waraysateen maxay idiin sheegeen arrintan miyay beeniyeen iyagu
marka runtii la sameynayo baaritaan waxaa la waraystaa dadkii goobjoogayaasha ahaa dadkii arrintan ay sida tooska u khuseysay intaba waan waraysanay intii shalay aan ka heli karnay waana qayb hal qayb oo ka mid ah qaybaha baaritaanka ay ku socoto marka ma dhihi karo runtii qof wax uu sheegay hadda go-aanku ma gaari karno ma dhihi karno sidan sidan ayuu qofkaa yirioo sidaa ayaa saxa marka mar alla markii uu noo dhammaado baaritaanka hadduu ilaahay ka raali noqdo annagoo rabno runtii inaan dedejinno baaritaankaas oo su-aalahan hadda aad qabto iyo kuba la mid aba aan ka jawaabno waxaan rabnaa inaan taa u dhigano marka riboortiga uu noo soo dhammaado dhammaantiis hadduu ilaahay ka raali noqdo laakiin dee iyagu hadda way sheegi karaan iyadoon dhammaadka riboodka natiijadiisaba laga warsugin ciidamada etoobiya way sheegi karaan inay hub u rideen hawada iyo inaysan ridin waa waxay og yihiin soomaa hadda aan wada hadlayno
ciidamada sidoodaba way sheegi karaan inay hub kor u rideen iyo inaynan ridin iyo inay hoos u rideen intaba way sheegi karaan laakiin innaga investigationkeena wuxuu ku saabsan yahay diyaaradani soo dhacday maxay usoo dhacday iyo xaaladii xilligaas meeshaasi lagu jiray intaasna annaga waxay noogu jirtaa investigationkii ayaan hadda ku jirnaa mar alle markaan dhamaynana insha allah tacaala waa idinla wadaagen runtii ma doonayna inaan war aan la hubin iyo wax hebel jir inaan aan meelo aan kasoo dayna ma rabno waxaan rabnaa si mas-uuliyadaysan hadal la hubo oonan dib noogu soo noqonaynin baaritaan dhab ah oo dadkii allah u naxariista laga dhintay dowladihii dhibaatada soo gaartay kulli ay ku qanacsan yihiin oo sax ah oo baaritaan rasmi oo la qabtay inaan soo dayna ayaan rabnaa marka ma doonayno qof meel taagnaa wax uu sheegay iyo inaan aan aan hadda aad aada ugu mashquulno runtii ma rabno speculationsna inaan bixino ma rabno waxaan rabnaa in war sax ah oo la hubo ay naga soo baxaan tiimka ku mashquulsan hadda baaritaanka shirkada arrintani sidee u saameyn kartaa maxaan ku idhahdaa ku duulitaankii ama amnigii hawada soomaaliya
amniga hawada soomaaliya alxamdulilah runtii waxaa wax aada loogu faanaa sida diyaaradaha soomaaliya waad ogtahay jidadkii way burbureen hawada ayaa la maraa iyo sida uu accidentiga u yar yahay insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in sidiisi iyo si kasii fiican uu noqdo shil kasta oo dhacana waxbaa laga bartaa baaritaankan wuxuu ka mid yahay sidii aan kor uga qaadi lahayn badqabka diyaaradaha iyo amnigooda hadduu ilaahay ka raal noqdo ma filayo hadda wax dhibaato u keeni kara ama cabsi keeni kara duulimaadyadii wadanka gudihiisa iyo dibaddiisa ahaa intaba inay jiraan waad ogtahay diyaaradaha iyo duulimaadyada amnigooda waa shayga noogu muhiimsan ee annaga jiritaanka wasaarad ahaan inoogu muhiimsan marka intii hore uu ahaana kor ayaan nooga sii qaadayna hadduu ilaahay ka raali noqdo iyadoo markii horeba uu wanaagsanaa shilkanna wax badan ayaan ka baran doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo laakiin wax cabsi ah oo jira ama soo kordhay haba yaraatee ma jiro dhegaystayaal kaasi waxau ahaa wasiirka gaadiidka iyo weliba duulista ee soomaaliya maxamed cabdilaahi salaad omar oo u warramayay haaruun macruuf